xalay abaare laba saacii qadar daqiiqada ayay ahayd markii ciidamo maraykan ah iyo maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo wada socda ay weerar fulaynimo ku qaadeen degmada buulafullay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay ciidamadan cadowga ah oo watay diyaarado ayaa waxay ku soo degeen dhinaca bari ee magaalada iyagoo isku dayay inay gudaha u soo galeen magaalada balse ciidamada mujaahidiinta oo ka horreeyay dhaqaaqa cadowga ayaa dagaal culus kala hortagay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaa jira dad shacab ah oo dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray rasaastii ay ridayeen ciidamadii cadowga ee soo weeraray degmada buulafullaay waxaa la xaqiijiyay dadka qaar ee waxyeelada soo gaartay inay rasaasta ugu tagtay guryahooda halka kuwo kalena ay si bareer u toogteen cadowga carruur dumar iyo dad da-ah ayay u badnaayeen dadka ku shahiiday misena ku dhaawacmay rasaastii cadowga weeraray degmada buulafullaay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa maanta la kulantay ehelada qaar ka mid ah dadkii ay xalay dhibaatadu ka soo gaartay duulaankii maraykanka ee degmada buulafulay waxayna ka warameen siday wax u dhaceen gurigeena waxaa ka dhacay weerar aan loo meeldayin bermageedo ilmo yaryar ayaa xabado lagu soo farjiyey hadda meeshan aa u jeedid xabad waayo inta ciyaalaa jiifeen marka gabar iyo wiil ayaa laiga dilay haa oo yaryar arday ah ayaa iga dhinteen jir waay ciidamada maraykanka iyo kuwa kaloo la socda bangaraafta shacibaan iska ahayn cid wax anaga aan u geysanayna ma lahan gurigeenaana lagu soo weeraray ayaana lagu beegsaday waatana hadda oo gurigeena dhan shabaq waayo ilmo kalaa joogeen ilaahaa badbaadiyey laba cunug ee iga dhimatay gabar iyo wiil waayo meedkeeda inta ku jiraan wax kaloona noo beegsaday ma lahan islaamnimada bisaana noo beegsaday inay maanta dad shacib ay xasuuqeen iyo ilmo aan waxba ogeen iyo maamo iyo hooyadeed iyo ilmaheeda ku dhex jirto ay beegsadeen ay xabadeeyeen marka taasna waxaan u arkaa in ay muslimiinta dhanba ay weerar ku yihiin dadka muslimiinta waxaan baaq aan u jeedinayaa maanta cid gaar a inaan la raadsanaynin oo la raadsanaya muslimiinta guud ahaan aniga ilmihayga gurigaa ku jirnay waa jiifnay waxaana lagu soo weeraray kelimatu laa ilaaha ila allah inaan muslimiin nahay oo ilaahay dartiisa iyo muslimnimadeena aan qiranayna intaas leelanoo diidan yahay moogaan hagta wax dhibaato ahoo hadda qof aan ku hayna maba laha ilmaheenoo diin leh anagoo diin leh anagoo diinta islaamka iyo shahaadadeeda haysanoo ilaahay ka cabsanayno dad muslimiina inaan muslimnimo inaan ku dhimano aan diyaar u nahay intaad leyna lagu haystaa mooye maanta wax kale oo dhaxal gaala ay leedahay ma haysana murtad xoolihiisa ma qabno xooggeenaa xamaalanaa waxaan leeyahay kol iyo laba nafta horta way go'aysaa mar kastana ma noolaanaysid hadoo jiifa oo sariirtaada ku jiifaaba dhiman kartaa dhibaato kale berri ay ku gaarsiinine waddankan ka taga waddankooda aad haddaa isdhihi laheyd waxaas waxaan leeyahay iimaan yaro waaye ani anoo dhibkaas ligu geystay yaa maanta waxaan aaminsanahay wax alla wuxuu ilaahay ii soo qadaray inay igu dhacaan aniga ilmaheyga muslimnimadiina ku dhinta waxaan leeyahay ilaahay rabbiraxmaanka eh iimaankiina ha sugo sugnaasho allaha idin siiyo wixii idanka baxayna beddelkooda wax qayr qaba ilaahay idin soo geliyo hadday aabbo noqdeen ilmihiina allama dayaca hadday ilmo yihiinna beddelkooda beddel ka qayr badan ilaahaha idin keeno sidoo kale wiil dhallinyaro oo ay dhibaateen cadowga xoogna ay ku galeen gurigooda ayaa ka waramaya siday wax u dhaceen iyo qaabkii lagula dhaqmay aniga islaamnimadeyna waa haystaa wax kayn malo haysan anoo kitaabkeena diimkeena caqiidadan ku dhaqmayna saan noo galayn ani walba makalaan una idaanoo iskuroogni anoo masaajidka kuban salaadaha tukadi iyo xabad balaawad xabadii koy fiiri eraayimaa
muddo kadib cadowgii soo weeraray degmada buulafulay ayaa isaga cararay magaalada iyagoo aanan gaarin hadafkooda maadaama allaha fadligii ay ka hortageen ciidamada mujaahidiinta